إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ha alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mucasasada alkataa'ib ayaa maanta waxa ay baahisay muuqaal aad u saamayn badan oo ay ku soo bandhigtay weerarkii buulmareer ka dhacay ee lagu la-ayey ciidamadii ugandha ee halkaa joogay madaxweynaha dalka ugandha yuweri museveni ayaa sheegay in ay yihiin kufaar kuna faanayaan asigoo soomaaliyana ku tilmaamay asigoo soomaaliyana ku tilmaamay dhul kufaartu ay leeyihiin munaasabad ay ku qalin jebinayeen soddon arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka ah ayaa waxay ka dhacday magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose bulshada ku dhaqan degmada buulo fullay ee gobolka baay ayaa waxa ay soo dhoweysay mashruuc biyogelin ah oo walaayadu halkaa ka hirgelisay taliska milatariga xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa baahiyey xogta sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada shisheeye ee admis loogu yeero kaa oo lagu dilay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada buulo mareer waaliga walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolka shabeellaha hoose degmada saako ee walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa lagu soo bandhigay askar ka soo goostay dowladda federaalka ah mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay madaxda dowladda federaalka ah safaradooda caalamku ay ku salaysan yihiin gacan hoorsi amaba dawarsi inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
mucasasada alkataa'ib ayaa maanta waxa ay baahisay muuqaal aad u saamayn badan oo ay ku soo bandhigtay weerarkii buulmareer ka dhacay ee lagu la-ayey ciidamadii ugandha ee halkaa joogay madaxweynaha dalka ugandha yuweri museveni ayaa sheegay in ay yihiin kufaar kuna faanayaan asigoo soomaaliyana ku tilmaamay asigoo soomaaliyana ku tilmaamay dhul kufaartu ay leeyihiin wararkaas waxaa inoo faahfaahinaya cabdifitaax maxamed qaasim munaasabad ay ku qalin jebinayeen soddon arday oo dhammeeyey qur-aan kariimka ah ayaa ka dhacday magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa warkaan faahfaahinaya xafladan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa loo qabtay soddon arday oo qur-aanka kariimka xifdiyey dhanka kalena laga saxay waxayna maalintii sabtida ee lasoo dhaafay ka dhacday markaska daarul qur-aan oo ku yaala magaalada kunyo barrow soddonkan arday oo dhammaantood gabdho ah ayaa sagaal ka mid ah waxay ka qalinjebiyeen xifdinta qur-aanka kariimka iyo in laga saxo halka kow iyo labaatanka kale ay ka gudbeen in laga saxo akhrinta qur-aanka kariimka ugu horeyn munaasabadda waxaa lagu daahfuray ayadaha qur-aanka kariimka qowlka alleh فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد intaas kadib waxaa xigay kalimaad ku baxayay luuqadda carabiga oo ay qaar ka mid ah ardaydu soo jeediyeen أما بعد فيسرنا نحن المتخرجات مشاركة هذا الضيوف إلى هذا المكان الذي أعد وزخرف لحفلة المتخرجات لمركز دار القرآن قال الشاعر شكرا لكم أحبابنا من قلبنا شكرا لكم بحضوركم في حفلنا الدار داركم فأهلا ومرحبا لا تبخلوا دعواتكم عن دارنا يا رب فاحفظ دارنا وضلابها عن حاسد لا يرتضيه نجاحنا فأقول وبالله أستعين لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل القرآن فقال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير القالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد أخرجه أبو داود culimo kala duwan ayaa marti ku ahaa munaasabadda waxaana ugu horreeyey sheekh axmed dheere oo ka hadlay sida qur-aanka kariimka loo sharfay hadda iyo waagii hore sida ay ahayd darajiinta qur-aanka kariimka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay kitaabka qur-aanka inuu nebi maxamed u waxyooday iqra bismi rabbika aladii khalaqa khalaqa alinsaana min calaqin suuraddii ugu horreysay uu ku soo dejiyey uu yahay culayska uu nabigu kala kulmay waa la ogyahay qur-aanka isaga ah iyo ajriga laga helayo oo shicaarka aayadda meesha ku taalla ee bilowgaaba ay ku tusinayso waxaa mahadsan dadkii ka shaqeeyey oo muxuu ahaa ugu sababoobay in muxuu ahaa qur-aanka annaga waxaan arki jiray meel waddo ah oo cidhiidhiya mooye isagoo weliba laamayariya qol yar loo dhisay ayaan arki jiray inaan maanta joogno in muxuu ahaa guryihii ugu qiimo badnaa ugu sharaf badnaa in qur-aankii la dejiyo wa waxaana sababta ilaahay baa keenay laakiin dadkii daatay dhiiggooda oo jihaadka uu ku daatay amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray ayaa u sababa
sidoo kale sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin ayaa ka hadlay qur-aanka kariimka iyo isbeddelka uu ku sameeyey dadkii dunida joogay markii uu soo degayey raggii qur-aanka saxaabada ka qaata markay ka sheekaynayeen saxaabada qur-aanka qaabkay u qaadan jireen iyo qaabkay ahaayeen toban aayadood ka badan ma qaadan jirin ilaa tobankaas aayadood ay macnahooda gartaan ay xifdiyaan kuna camal falaan sidaasuu marka qur-aanku noloshii u beddelay caalamkii mugdiga ahaa ee dulumaadka shirkiga iyo nifaaqa iyo istidcaafka iyo isdullaysiga iyo dhibaatadu ay ka jirtay caalamkii oo dhan baa nuuray iftiinkaa qur-aankuna ku nuuray wey maanta markii dhiig loo daadiyey oo dad ay u istaageen oo ilaahay waafajiyey subxaanahu wa tacaalaa ayaa sidaan sharaftiisa u bilaabatay wey sheekh faarix cali xuseen oo isaguna ka mid ahaa martida ayaa ardayda kula dardaarmay inay qur-aanka macnihiisa bartaan oo aysan akhrin keliya ku ekaysan
jaanibkan qur-aanka qaabka loo baranayo ayaan wax yar kalima raacsiinayaa oo horey loo sheegay khayrukum man tacalama alqur'aan wa callamahu xadiis cuhmaan ibni cafaan aladi akhrajahu lbukhaariy xadiiskaas xadiis fudud ma aha qaabka loo fahmayna wuu yara ka duwan yahay xifdu lqur'aan wa tasxiixuhu iyo xadiisku way kala macnowo yihiin waa maqsad sharciga in la xifdiyo qur-aanka lana saxo xuruuftiisa la toosiyo laakiin tacalumku waa ka guda wen yahay xifdiga soomaali ay hadda ku horu martay qowluhu tacaala waminhum umiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya wa inhum ilaa yadunnuun aayaddaas baad moodaa in annaga ay nagu sifaysan tahay oo aanan qur-aankii ka aqoonin ilaa tilaawa martida munaasabadda ka hadashay way fara badnaayeen waxaana ka mid ahaa ugaas ibraahim maxamed nuur guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ahna ugaaska beesha ciroole oo wakhtiga oo inagu yar awgiis aanan idiin soo gudbin karin codkiisa ugu dambayntii waxaan waraysanay maamulaha daarul qur-aan waxayna inooga warrantay muddada ay ku qaadatay inay ardaydan qur-aanka xifdisan islamarkaana sida wanaagsan u akhrinaya soo saarto run ahaantii dadka bini aadanka sidaa ognahay annaga dhanbo isku fahan ma ahan isku xifdina ma ahan annaga jadwal ahaan waxaan ugu talagalnay ardayga in uu qur-aanka ku tasxiixiyo saddex bilood oo ardayga ugu dambeeyo arday waxaa arkaysaa ku tasxiixinayso oo tasxiixa ugu gudbaysa hal bil kuwa bil iyo bar kuwa laba bilood kuwa saddex bilood kuwa waxaa laga yaabaa jadwalka adiga ugu talagashay oo saddexda bilood ah inay ka daba maraan ardayda taxfiidkan waxaan ugu talagalnay qur-aanka markay saddexdaas bilood laga reebo oo qur-aanka ay tasxiixiyaan oo laga qaado imtixaanka tasxiixa markii laga qaado inay taxfiidka hal sano ugu talagalnay run ahaantii dad intooda badanna maasha allah halkii sano ay ku taxfiidaan qur-aanka markaska daarul qur-aan ee xifdinta qur-aanka kariimka iyo sixiddiisa ayaa furan muddo kooban wuxuuna soo saaray arday aada u tayo wanaagsan bulshada ku dhaqan degmada buulafulay ee gobolka baay ayaa waxay soo dhoweeyeen biyogelin walaayadu halkaa ka hirgelisay maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya mashruuca biyogelinta ee wilaayada islaamiga ah ee buulafulla ayaa si toosa ugu hirgelay degmada buulafulay ee wilaayada baay wilaayada ayaa wejigii hore ee biyogelinta magaalada kadib markii biyo-xidheeno weyn laga sameeyey degmada ku bilowday in la soo dhoweeyo waxyaabaha suuragelin kara in magaalada biyo hesho hadda waxaa si toosa loo bilaabay in guriguri biyaha tuba loogu xiriiriyo ilaa iyo hadda howlaha shaqada biyigelinta ee bolofulla ayaa maraysa ilaa labaatan guri iyadoo dadka ay ka nasteen biyaha lagu soo dhaamiyey kareetooyinka iyo mootooyinka saddexda lugood leh oo qaadan jiray muddo saacado ah siday u arkaan bulshada ku dhaqan degmada bolofullai biyigelintan loo sameeyey ma filaysanayeen in biyo ku filan ay heli doonto magaalada iyagoo allah uga mahadcelinaya nimcadaasi ayaa waxay yidhaahdeen awalan ilaahay tabaaraka watacala ayaan u mahad celinaynaa maanta waxaa noo ah farxad aad u weyn degmadii buulufullay oo biyo la'aan fara badan aan ku soo deganin in badan maanta inaan gurigayga dhexdiisa intaan tubadii furtay ay carruurteyda ku dhex baashaalhayaan alxamdulilah waxaan u soo joogay oon magaaladan aan arkay ayada oo saddex barkulan godad inta looga qoday habeenkii waxa weeyaan fayl loo galahayo markaasaa iyadoo sidaa ay to saddex jirgaan maalinta aad soo helayso faylka aad xalay gashay saddex jirkaan aad soo helayso ayuu haddana wiil iigu dhashay cabdiraxmaan la yidhahdo maantana cabdiraxmaan wuxuu dhex taagan yahay iyadoo tubinta guriga loo soo geliyey oo biyihii waxa weeyaan oo waxa weye gurigii dhexdiisa ku daadanhayo geedka tallaalkaha iyo uu ku dhex ciyaarhayo oo intuu furta iskaga dhex dheelahaya alxamdulilaahi waa horumar waxaa laga helaa islaamka waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala noo yeelay sidoo kale waxay u duceeyeen mujaahidiinta al-shabaab oo juhdi qarash iyo wakhtiba geliyey sida ay bulshada biyo u heli lahaayeen bashaaro weynaa ka dhacday maantay biyaha waa noola soo deeyey tubada babban waaye haddii alla kuuran yahay bulafulay oon waa ka baxday ilaaha u gargaaray waa la barwaaqoobay meesha waxaa ka hadlaya xaaji cali waaye gurigayga tubada maanta biyaha waa lay furay ilmaha waa farxeen haddii alla kuuran meel fiican ayaa arrinta mare waa la bishaaroobay alxamdu alxamdulilah ilaahay waa ku mahadsan walaayadana waa ku mahadsan tahay mujaahidiinta alla ha guuliya cadowga alla ha qabto ilaahay idankiisa meel khayr qabto meel khayr qabto alla ha ku furo ilaahay idankiisa khayr khayr khayr waa la barwaaqooba waa la barwaaqo alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah biyola'aanta lasoomar wax la sheegi kara maahan buulo fullaay fuustadaya waxaa noogala soo qaadan jiray haddii alla kuuran yaqbara agtiisa laga soo dhaamin jiray nirgaa laga soo dhaaminaya boqol kun aa nagala qaadaya waxaa jira mashruucyo kale oo ballaaran oo ka jira wilaayaadka dalka soomaaliya ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ah waxqabadka dhabta ah ay helaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah waxayna ka nabadgaleen dawarsiga dowladda federaalka ay dadka shacabka ah ee maamusho u badeen reer galbeedka iyagoo waddankooda hodan yahay iskuna filnaan kara taliska milatariga xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa uu baahiyey xogta sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada shisheeye admis loogu yeero kaa oo lagu dilay weerarkii dhowaan buulmareer ka dhacay maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya taliska milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka kala dhacay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud iyo magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo lagu xasuuqay ciidamada yuganda iyo kuwa dowladda federaalka taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa sidoo kale shaaciyey xogta sargaal sare oo ciidamada yuganda looga dilay weerarkii aadka u xooganaa ee isbuuc ka hor ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen saldhiggii ciidamada yuganda ee degmada buulamareer ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose magaca sargaalka lagu dilay weerarkaas iyo ciidanka uu haystay ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka kaasoo kusoo baxay laba luuqadood oo kale ah soomaali iyo ingiliish bogaadin iyo bishaaro weeraradii masagawaay iyo buulamareer ayaa ciwaan looga dhigay war-saxaafadeedka kasoo baxay mujaahidiinta al-shabaab taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu bogaadinayaa howlgalkii barakeysnaa ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka kasoo baxay taliska mujaahidiinta dhanka kale wuxuu taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu bishaaraynayaa inay xaqiijiyeen in weerarkii barakeysnaa ee buulamareer lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan hoggaanka ciidamada saliibiyiinta atmis qaybta yuganda kaasoo lagu magacaabi jiray gaashaanla dhexe edward nayororo ayaa sidoo kale lagu yiri war-saxaafadeedka oo sii socda gaashaanle nayororo waxa uu ahaa taliyaha guud ee guutada zuulu ee ka tirsan ciidamada saliibiyiinta yuganda kuwaasoo ka howlgala saldhigga buulamareer golweyn iyo baladul amiin ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose mahad oo idilna allah ayay u sugnaatay ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedkan kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xogtan cusub ee uu baahiyey taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kusoo aadaysa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay madaxweynaha yuganda baadariga kirishtanka ah ee lagu magacaabo yuweri museveni uu qirtay in weerarkii xooganaa ee buulamareer looga dilay konton iyo afar askari waxa uuna sheegay in askarta dhimatay uu ku jiray sargaal ka tirsan ciidankooda shalay ayayna ahayd markii mu-asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ballan qaaday inay baahin doonto isdaar xiiso badan oo lagu soo bandhigayo qaabkii uu u dhacay weerarkii xoogganaa ee cagta lagu mariyey ciidamada shisheeyaha uganda ee duulaanka ku joogay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose waxa ayna alkataa-i baahisay muuqaal yar oo horudhac ah kaasoo uu kasoo muuqanaya amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubeyda oo khudbad guubaaba diineed ah u jeedinaya ciidanka mujaahidiinta lana galaya baycatulmowt walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxay ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka shabeellaha hoose sida warkaanu ku eegayo maxamed daahir calasow waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose a-sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan oo waraysi gaar ah siiya warbaahinta al-furqaan ayaa ka hadlay waxyaabaha ay u qabteen ummadda muslimiinta ah ee ku hoos nool harka wilaayada islaamiga ah sanadkan sii dhammaanaya kun afar boqol afartan iyo afarta mar uu soo hadalqaday dhanka amniga waxa uu tilmaamay in amni iyo xasilooni lagu haysto meelaha ay ka taliso wilaayada isagoo dhanka kale ka hadlay dhibaatada ka jirta meelaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo lanjirayaashooda warar naguma seegano dadka si guud ahaan way ka warhayaan cadowga dhibaatada uu deegaanka ku hayo weliba gobolkan shabeellaha hoose waxaan dhibaato badan ayuu u geystay cadowga dadka muslimiinta ee ku nool hadday dil ahaan lahayd iyo kufsi dhac iyo mugti xadgudub aan lasoo koobi karin ayay deegaankan ka wada geysteen marka meelaha hadda ay joogaan waa meelaha hadda ay ugu liidato ugu daran dadkii haddee meelaha la furto dadka si mujaahidiin usoo dhaweynayaan tusaale ku filan marka dhibaato badanay ku hayaan culeys badan amniga habeenkii meelaha qaar lama socon karo noloshooda dadka ciriiri ayay geliyeen cadow aan u naxayna meesha jooga waa masaalixdooda marna ka shaqeynaynin ayaa haysto ilaahay subana taala u diinana inuu ka dulqaado cadowgaas mar aynu weydiinay waxa u qabsoomay dhanka dacwada waxa uu sheegay in meel fiican ay marayso dacwada xalaqaadna ay ka socdaan masaajidda dowraadna ay u qabteen bulshada qaybaheeda kala duwan dacwada marka waxyaalaha hadda la xusi karo waxaa ka mid ah hadda gobolkaani si guud waxaa ka furan boqol labaatan sagaal markis ayaa ka furan dadka ka faa'iidaysto tiradooda waa sideed kun boqol sagaashan iyo toddoba qof ayaa ka faiso rag iyo dumar iskugu jiro duruus kala duwan waa loo akhriyaa kuwa aan farta garanayna farta laga dhisaa kuwa dee wax yaqaana wax bilaaban yihiin duruus musalsal ayaa u socoto oo muqararada ay leeyihiin loo akhriyo dowraadka la qabtay hadda khilaal hadda inta sanadkan gudihiisa ay tahay ilaa toddobaatan dowro dowrada marka iyo maraakiis dadka dhiganaya way kala duwan yihiin dowrada waxaa dadka lagu tanshiidiyaa si waxa weyaan ay uga caajisin dacwadan socoto istimaariyada uga caajisin dadka dowraadka loo qabtay hadda tiradooda waxaa gaaraysaa saddex kun sagaal boqol iyo toban qof meelahaas rag iyo dumar isku jiro dowraad loo qabanayo qabaa'ilaha ku jiro loo qabanayo odayaal dhaqanaha ku jiro ganacsataa ku jirto dad xirfladeeyo kala duwanaa ku jiro waxaa ka mid ah dacwada waxyaalaha nooga qabsoomay xamalaad dacwi ah oo sanadkan gudihiisa afar xamlo deegaanada lagu maray oo dad badan ay ka qayb qaadanayeen culummo iyo odayaal meelaha qaar ay ka qayb qaadanayeen shucara ay ka qayb qaadanaysa ayaa ka mid ah xamalaadkaas waxaa ka mid ah mid kale oo xamalad dacwi ah ayaa ka mid ah oo aan u magac darnay kun caaliman oo mutacaliman dadka lagu ta'hiilinaya meelaha qaar deegaanada tuulooyinka ayaa ka socotay waxaa dhici karta hadda meelaha la xusi karo oo deegaanka ka hirgasha waxaa ka mid ah baraa oo kaleeto ay ka qabsoontay toorotoro degmada toorotoro way ka qabsoomantay tuulooyin fara badan ayaa la maray dadka ka faa'iidaystay hadda inta lasoo diiwaangeliyey dowradaasi waa afar kun laba boqol afartan iyo toddoba xamadaas dacwii ah dadka ka faa'iidaystay waa afar kun laba boqol afartan iyo toddoba qof oo rag iyo dumar iskugu jiro wilaayada oo dhinacu dagaal kaga furan yahay haddana waxaa muuqata in wax badan ay qabteen oo ay u adeegeen bulshada iyagoo dhisa xarumo caam ah oo dadka loogu adeego waxyaalaha hadda haddii aan tusaale usoo qaato waxaa ka mid ah dhismooyinka iyo dayactirada xarumaha loogu adeego aan ku samaynay ilaa sideed toban xarumood meelahaas ay gaarayaan qaarkood hadda meelaha dadka loogu adeegayo hadda dhismaha ku socdo hadda istaalka goyn barrowa kuleeta ka mid ah oo muddo hadda socdo meel fiican hadda maraayo waxaa ka mid ah meelaha hadda dhismooyinka hadda alqima in hadda kuwooyin ka dhiseeno oo oo meel fiican ay maraysa insha allahu tacaala inaan gabagabayna rajaynayno waxaa ka mid ah muastal xikma inaan haddee dhisnay oo dumarkii wax ku baranaayeen xirfooyin kala duwan lagu baraayay ayaa ka mid ah khidamaadkii la qabtay waxaa ka mid ah xarumo badan oo maamul ah la dhisay la dayactiray waxaa ka mid ah xabsiyo la dhisay ayaa ka mid ah oo xabsiyada waagi hore waxaa dhici karta in dadka iska ahan jireen mogtahay xabsi iska caadi oo dee hadda waxaa xabsiyadii hore waa laga bedelayo xabsiyo oo musqulaha ay gudaha ugu yaalaan oo qofka tuubadiis biyaha nadaafadiis tuubadii hataa gudaha u taala ka mid ah meelaha noo qabsoomay la dhisay waxyaalaha hadda khadamaadka caamka ee la qabto waxaa ka mid ah isbitaalaan leenahay oo dadka lagu daaweeyo isbitaaladaas hadda muddada hadda sagaalka bilood ama tobanka bilood ah dadka lagu daaweeyey waxay gaarayaan koo ilaa toban kun iyo afar boqol ayay gaarayaan dadka hadda lagu daaweeyey waxaa ka mid ah waxyaalaha dadka bulshada loo qabtay dad masaakiin ah oo danley ah in raashiin loo qaybiyey gobolka shabeellaha hoose oo ah gobol istaraatiiji ah waxa uu hodan ku yahay wax soo saarka oo waxaa ku yaala dhul ballaaran oo dhanka tacabka beeraha looga faa'iidaysto wilaayada ayaa kaalmo u fidisay dadka danyarta ah ee aan awoodin inay tacbadaan beeraha kuwaas oo xilliyada abaaraha looga gacan haatin jiray muqdisho waxaa ka mid ah waxyaalaha hadda la qabtay oo kaleeto in ceelal loo qoday waxaa ka mid ah oo kaleeto kanaallo biyaha geenayay eh, meelaha beeraha fofog in la dayactiray dadkana lagu baraarujiyey qaarkood la abaabulay ayaa ka mid ah waxyaalaha laga qabtay ilaa saddex toban kanaala hadda xamleynaya sanadkan gudihiisa qaarkood la dayactiray qaarna la qoday ceelashana waa ilaa soddon shan meelahaasay gaarayaan waxaa ka mid ah waxyaalaha hadda la qabtay oo dadka loo qabto ka mid ah in dadka masaakiinta ee danleyda ah ee t- awoodda badan aan lahayn in beeraha loo falo waxaa xasuustaa sanadkan gudihiisa ilaa iyo kun iyo laba boqol iyo konton saacadood in dad masaakiin ah lagu caawiyo xarakada ay ku caawisay si ay waxaweyaan wax soo saarkooda ay u kaalmaystaan in beeraha loo falay makiinad la siiyey qaarkood hadda ilaa hadda way socotaa weli ma dhammaanin oo beeraha loo falaya degmada saako ee wilaayada jubbooyinka ayaa lagu soo bandhigay askar ka soo goostay dowladda federaalka ah isla warkan mar kale uu ku faahfaahinayo maxamed ciise askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay tiradoodu ahaayeen ilaa lix askari kuwaasoo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxay ka sheekeeyeen waxyaabaha ay kala kulmeen ciidankii ay ka tirsanaayeen inta sane ay ka mid ahaayeen waxa ku dhaliyey inay kasoo goostaan qaababka ay ugu biireen iyo dhibaatooyinka ay dadka shacabka ah u geystaan mid ka mid a askarta soo goostay oo ka yimid magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyinka uu kala kulmay iyo sababaha uu ugu soo tegay yuusuf cismaan cabdiraxmaan yuusuf xaggee ka timid magaaladii muqdisho haddana waxaa joogaa degmada saakoow ciidanka aad ka tirsaneed qaybtay ahayd hay-adda nabasowda haddana waxaa isku soo dhibay walaayada islaamka waxaana si naxariis leh iyo gacmo furan lagu soo dhaweeyey degmada saako wallaahi waxaa ka mid ah howlgalladoo kale marka la qaado madaafiicii iyo hubka la ridaayoo kaleete dad badana ku waxyeeloobo oo qofka loo socdana aa ahayn qof oo dembi alligan oo lagu kaaga dhahayo qofkan waa isagoon maaragtay dhibaato oo sheega aan la ku lahayn maya inay maaragtay shag ridooyin yihiin oo waddada qaldan oo islaamnimanka baxda ay ku taagan yihiin aawadood aga soo baxay ee ugu horreynta marka la xoreynayo waxaa lagu leeyahay eh, shacabka soomaaliyeed cadowga kusoo duulaa xoreynaysaan lagu leeyahay marka xaqiya waxaa loo bedela baadil baadilkina waxaa loo bedela xaq marka waa wax dadka lagu maran habaabinayo sidoo kale mid kale oo ka mid ah askarta isku soo dhiibtay mujaahidiinta ayaa ka hadlay qaabka uu u galay alxamdulilahi rabbilcaalamiin magaceyga wallah maxamuud cabdisalaad ku dhashay degmada jamaama adkeeda meel la yirahdo turbe maanta waxaa dareemaa nasri aada iyo aada u wanaagsan xaaladihii aan ku jiray iyo qafladii aan ku jiray ilaahay iga maciino ilaahay shaqe anoo qabri aana gelin oo adduunyada korkeeda igu haleysiiya aan ku shukrina horta aniga khaasatan marka ugu horeysa waxaa ka yimid kismaayo ka imid jubbalandaa ka imid anigoo baawurhi iska ah mid deriskayga ah oo cabdinaasir eed ahaan a wuxuu ugu taskiiliyey in askari aan noqdo runa waxaa ira tababar ma geli kariye hadda iyo kow iyo tababar ma ka bixi kariye ma iga deysid markaasuu yiri tababar ma gelaysid oo qor iyo boosha lagu siiyaa lacagtaada algunadan waa qaadanaysaa waan baxay jubbaland aan ka mid noqday waxaa askari ahaadaba afar bilood markala joogtay laba bilood markala joogta ama saddex bilood aa bishii boqol doollar lagu siiyaa kadib waxay ka hadleen sida wanaagsan ee loogu soo dhoweeyey degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka magacayga maxamed cabdi xuseen aa layihahdaa maasha allah maanta waxaan joogaa degmada saakow aada iyo aad aan u fiicanahay wax dhibeyna ma qabo aad iyo aadaan liigu soo dhaweeyey ragga walaalahe mujaahidiinta eh labada kun iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo labaatankii maamulka soo kuu soo dhaweeyey dadka aad ka soo tagtan maxaa ugu baaqaysaa bis maasha allah maasha allah maasha allah hadda wax la koobi kara maa wax la koobi kara maa haddaan idhaahdo haddaan idhaahdo waa waa kuu falaqayn haddaan ku idhaahdo kulley saacad badan bay qaadanaysaa marka waxaan leeyahay walaayada si diinta ku jirto weliba bilaa dadka waxay aaminsan yihiin bilaa diindaro iyo diinta diin kale wadaan iyo dadka bargaraan kale ku jiro laakiin waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta ah oo codkayga dhagaysa doono in aysan ka jirin diindaro ee tiirka islaamka ay haystaan habqanka ciidamada kasoo goosanaya dowladda federaalk ayaa aada isu soo taraya iyagoona siyaabo kala duwan isugu soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegeen madaxda dowladda federaalka safaradooda caalamku ay ku salansan yihiin gacan hoorsi ama badda wersi sida warkan marka loogu faahfaahinayo mahad cubeyd ergeyga xasan sheekh maxamuud u qaabishan arrimaha abaaraha ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka hadlay madaxda dowladda federaalka iyo siday u dhaqmaan markay tagaan wadamada kale ee caalamka wuxuu sheegay inay tuugsadaan oo ay gacmaha u horsadaan dowladaha kale ee ay dhaqaalaha ka rabaan ayaga oo ku cataabaya inay baahan yihiin oo aysan waxba haysan wuxuu intaas ku daray inaysan gaar ku ahayn keliya madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha hase ahaatee ay ka siman yihiin dhammaanba xubnaha mas-uuliyiinta ka ah dowladda federaalka heer kastoo ay joogaan wuxuuna tilmaamay in wax ay ka sariiganayaan aysan jirin hadda madaxweynaha kii ka horeeya tuugsanaya kiisanaya baryotamayaan tuugsanaya baryotamayaan ah mihin dad tuugsanaya baryotamayaan ah weji ma leh dadka madaxdeena inaa ogaatiin waa sidana loo ummadda kale ay noo fiirinayso ay sidaas ku haysano farqiyaa u dhexeeya inta madaxweynaheena ama ra-iisul wasaaraheena ama madaxweynayaasheena dowlad goboleedyada ama qof kasta oo heer siyaasiya jooga wasiir xildhibaan dheh qof allaale iyo qofkii adduun aadaa wax kale ma qabtaa madaxa soomaaliya waa soo tuugsadaan hana la kaalmeeyo hana la dhaqaaleeyo wax hana la siiyo ciidan hana loo dhiso mishaar halkaga bixiyo hanala garab istaago dhaqaaleha hala kabo deynta hanala ka cafiyo tuugsiyaan ku jirnaa dadka barakacay hala siiyo abaarta waxna lakala qabto caafimaad daawo hanala siiyo madaxweyne soomaaliyeed meel ou tago iyo maqaamu istaaga waa tuugsadaa soomaalina ogtaa la rabaa isagoo sii hadlaya ayuu intaas ku daray inaysan gaar ku ahayn kuwa hadda jooga ee dowladda federaalka lagu magacaabo balse uu soo socday tuugsigan ilaa iyo intii ay jireen dowladihii ay shayuhu gacanta ku hayeen ee waddanka soo maray ma aha xasan sheekh hadda madaxweynaha kii ka horeeyaa tuugsanay kii kasii horeeyaa tuugsanay kii kasii horeeyaa tuugsanay ilaa iyo xataa markaan dowladda ahaynan tuugsanaynin ee dowladdii dhexe ay jirtay oo ay macnaha lahayd waa tuugsanaynin cabdiraxmaan cabdishakuur laftirkiisu ma aha nin ka maran arrinta tuugsiga ah ee uu ku eedeynayo xasan sheikh iyo dowladdiisa waana ninka ugu tuugsiga badan marka la fiiriyo dowladda federaalka dhexdeeda sababtoo ah xilka uu ku magacaaban yahay ayaaba tuugsi oo keliya ku salaysan iyo in dowladaha kale ee caalamka dhaqaale loo doonto madaxda dowladda federaalka ayaa markay iskhilaafaan waxay bannaanka soo dhigaan waxyaabo fadeexad ku ah kuwaasoo markii hore ay qarin jireen warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ha alfurqaan duurnimadan waa inaga inta